bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystay kusoo dhawow warkeeni galabnimo ee rediyoga warsan bulshada ku nool magaalada baydhabo ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay doorashadii shalay ka dhacday baydhabo soomaaliya ayaa kordhisay muddada xayiraada ee duulimaadyada caalamiga ee fasaxii iskuullada farmaajo ayaa afis madaxweyne u fidiyey boqol afartan iyo siddeed maxbuus taliyaha qeybta labiyo labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga ayaa ka warbixiyey howlgalle ay ka sameeyeen deegaano ku yaala hirshabeelle faahfaahin ayaa ka soo baxaysa duqeymo ka dhacay gobollada jubbooyinka qaad si dhuumaalaysi ah loo soo gelin rabay degmada baardheere oo la gubay puntland ayaa shaacisay dad uusan saameyn doonin bandowga booliska oo gacanta ku dhigay maandooriye iyo weliba dadka ganacsanayay in ka badan shan iyo toban qof ayaa ku dhimatay dagaal ka dhacay duleedka kismaayo akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu daroon tirada fayruska corona ugu dhimatay maraykanka oo sare u sii kacaysa
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal idilahaantiinba meel kastoo aada joogtaan waa galabnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha afaraad sanadka labada kun iyo labaatanka warkeenna waxaa iskusoo dubriday shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan anigoo mukhtaar sheekh aadan dalmaran waa idinla socodsiinayaa maryan macalin ayaa noo farsamayn doonta warkii oo dhan bulshada ku nool magaalada baydhabo ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay doorashadii shalay ka dhacday baydhabo faahfaahinta warkan waxaa inoo haya waryaheena yuusuf sheekh aadan
doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ku-xigeenadiis oo shalay lakadooradi magaalada tan baydhabo iyo weliba siwiin handhowa ee bulshada kadhagan magaalada baydhabo weliba niyo siwiin handhowaayana guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaan rofeor cali saaciid fogi bismillaah runtii doorashadii shalay welibaan argay sifayla doorasho oo sifaylan dhiidi aan argay marka laankala dooradina may boodlaan khabiire aqoonyahan ew ambasador cali saciid fogi lanoo eed maybwa soomaali macal dunida oo dhan iidanka kasow marka lang ooyangew koonfur galbe male ini lang oo nasiib faylani heliyang male usun may kabaagay lang ooyangew so nodom la socon may faday marka wadankan ama statekan koonfur galbeed maybwa state oo runtii imbahan oo isbedel ini la sameey usun ka ooyang ahaan may ka codsadaane waana sheegane news isbedelka suubi dhiniga oo walbarashada dhinaca caafimaade dhinaca horumarka dalka intaas dhan may sheegay kulli walatan sheegon baanme marka isbedel in suubiyo ayaan ku fadhiyin insha allah bismillahi rahmaan rahiim maa weliba leray saagwadani weliba ahaa gudoomiyaha dhallinyarada arrimaha bulshada maasha allah sida ma leerays idaacadda warsanad ayn ku dhawaayteen kiinkumarnage maasha allah doorashada shalayna may leerays dhiiri geliyaan sababta ee may leerays doorashadaasi sahalaale ka dhiidi awal doorashadii may leerays ana ka farhaw ama dhiiri geliyo waa taas waay sababta ee may leerays doorasho markaana dhayn sida mala daawada waliba dheegi jiray odaha laaw hebelow aamus laakiin doorashadaasi doorasho oo qofka aamus mahana odhalaawina ma jarna taasna waliba bamaileerays kiingadees entise halaalay ka dhiidi waana dhiirigeliyaan waliba laha hambalyo hambalyo gudoomiyaha la dooradayna waliba laha hambalyo walibana ka dhiirigeliya inta maileerays bulshada walanqobda arrimaha bulshada ka shagay sida caafimaadka waxbarashada korontada biyo intaas dhanba ka shagay sadaacada maileerays
idan mahadsantiin dhammaantiinba saxaafada oo ninka socda idaacadda raadiyo warsang iyo idan mahadsantiin lahaa mayba horto deegaanka koonfur galbeed soomaaliya shalay maylaka doorday gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha la doorday gudoomiye oo deegaanka koonfur galbeed baahadiinio walan bahagna shal ogu gudoomiye sidiita mayla faday lang meylo walka og wal suubi koro walna dhiso koro mudana gudoomiye mayka lahaa dhalinyaradii geega deegaanka koonfur galbeedeena degmada baydhaboeena gudoomiye geega mayka lahaa hambaliyo kalena geega lanki geega dhalinyarada baahadiyo lanki geega oo tahdiid iyo walaagaas i dhalinyarada deegaanka koonfur galbeed lanka codkaan iyo waxyaabahana ka hadalown aduuyo kalena madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen usiin madaxweyne oo dhalinyaro eleyo baarlamaankan dhalinyaro laylaa weli dhammaantiinba maysin lahaa guulfaylo hambali yosinglana geegnalankii deegaanka madaxweynigan aayaa ama lankaan aayaayo iskareebaan mudane madaxweyne hambali oo kale bismillahi rahmaan raxiim magaagay mayba ku bilaaway an oo ahaa cabdifatax dinuur maxamed doorashadii daraad doorashadii xalay dheeday mayba raayi ahaantay haddii aan kugu dhiibada mayba waa cali saaciid oo la dooraday gudoomiyaha waa lang iid un colusoo maasha allah lang haddana hoolkar eho eh haddana aqoonyahan e waa raayigay ciidaxan ka dhawaay shalay safayla aan dheedi maasha allah ciidaxan ka dhawaay ini may rajeeyaan haddii ilaa hera ini un iid waxa bulshada walanqabada dalshay iddiinta si kulli walanqabada ya rajeeyaan insha allah gudoomiyaga baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya brofesor cali saciid fagi waa weliba usaha goboday hilil shalduwan usowaana haddahay safiirkan fadhigii soomaaliya darka jalmarka welibana haddi lasugu doone walgobod jey maadaama uu si-eeyey gudoomiyaga baarlamaanka lamaada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yusuf sheekh aadam idaacadda warsang baydhabo aad iyo aad buu u mahadsan yahay yuusuf sheekh aadan oo soo ururiyey fikirkaas saliimkaa ee dadweynaha reer baydhabo ay ku taageerayeen gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed soomaaliya shalay xildhibaanada ay codkooda si aqlabiyada u siiyeen kaasoo laga dhowrayo ammaantii iyo bogaadintii shacabka reer baydhabo ay ku sheegeen adna waxaan ku leenahay doctor cali siciid fiqi hambalyo hambalyo soomaalida ayaa iyaguna waxaa la sheegayaa in ay kordhiyeen muddada xayiraadda ee duulimaadyada caalamiga iyo fasaxii iskuullada iyo jaamacadaha ay siiyeen faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya waryaheena maxamuud cali cabdulaahi gaabsha dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku hadlay dhibaatada fayraska korona ee covid toban sagaal ah iyo weliba saameynta soo kaweelada kora dalka iyo sida oo kaleeta qaabkulan korseeda kora cudurkan dunida dhibaatada badan sokahaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre yaa shirkado isgaarsiinta ku odsaday inta wakhtiganka badan iyo siyaan wacyigelinta fayraska korona welibanausu dhaniga kala ganacsatada ankabaaqay intayo kornanagaana si-irka raashinka ee duruuriga ee kheyriya wasaaradda maaliyadda sida oo kale danshaagi inta ganacsatada lagu khafiifay anshuuro unguriga duruuriga iyo weliba daawooyinka inti dalkiisu wajahaya dhibaatada cudurkan awoodda dowladnimo oo dhan ayaan u isticmaali doonaa si aan ummadeenna uga badbaadino saameynta cudurkan waa inaan samaynaa diyaargarowga ugu badan iyo ka hortagga ugu mudan isgaarsiinta dalka waxaan ka codsanayaa inay wakhtiga ugu badan siiyaan wacyigelinta si looga hortago cudurkan ganacsatada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inaan la kordhin sicirka raashinka daruuriga ah sidoo kale wasaaradda maaliyadda waxaan farayaa in ganacsatada laga khafiifiyo canshuuraha cuntada daruuriga ah iyo daawooyinka inta dhibkani socdo dowladda federaalku waxay ka shaqayn doontaa inay hirgeliso qorshe lagu kabayo dhaqaalaha dalka waxaa kale oo aan wada hadallo kula jirnaa ganacsatada iyo deeqbixiyaasha caalamka sida xal loogu heli lahaa saameynta dhaqaale ee dalka ku imaan kara waxaan u mahad celinayaa hay-adaha dowladda iyo inta nagala qayb qaadanaysa ee ku howlan ka hortagga iyo daaweynta cudurkan walaalayaal dhakhaatiirta adduunka iyo kuwa dalkeennuba waxay noo sheegayaan in cudurkani halis yahay dilaa yahay ayna waajib tahay inaan kulligeen nafteenna iyo nafta walaalaheenba ka badbaadino aan u fahamno sida uu khatarta u yahay cudurkani qaadannana talooyinka hay-adaha caafimaadka adigoo mahadsan kulligiin fadlan ilaaliya dalkiinna iyo dadkiinna oo ka bilaaba naftiinna dhinaga kale ra-iisul wasaare kheyr ee sheegay intii ilaa mar damba iyo sii hirnaado doonaan duulimaadada banaanka iyo weliba gudo iskuulaadka dugsiyada qur-aanka iyo weliba jaamaado usoona dhinaga kalead arabsha iyo eedanka adkeeya intii loonkumaramana inti la roojiyay dhammaana khafrado iyo weliba inti korlanqada foojignaanta fayraska korona sidaan horey u sheegay waxaa ilaa amar dambe xirnaan doona duulimaadyada dibadda iyo gudaha si looga hortago cudurkan waxaa ilaa amar dambe sii xirnaan doona iskuullada dugsiyada qur-aanka iyo jaamacadaha waxaa kale oo lagama maarmaan ah in la joojiyo dhammaan xafladaha iyo isku imaatinka sababtoo ah cudurkan waxaa lagu kala qaadaa isu dhowaanshaha iyo istaabashada waxaa muhiim ah in qofkii awooda uu gurigiisa joogo lagu cibaadaysto guryaha qof walibana u duceeya dalkiisa iyo dadkiisa walaalayaal aan si wada jir ah uga shaqayno badbaadinta ummadeenna iyo jebinta cudurkan safmarka ah caabuqan cudurka corona virus ee dunida eedanka faafa yeedoona saameyn weyn uso kawaaladay dalka dhanaga walbarashada iyo weliba meelo qaar sida muqaayido oo la mamnuuci walibaa kaloo la filahay inti maalinta sabtidee hasoota iyo furamaan dhammaan iskuulada haabahaato waqti kordhinka yalaanka dari magaalooyinka qaar yaa bandowtuma shan maalmooda ligili siisona faafna cudurka dilaaga eh ee coronavirusa
aad iyo aad buu u mahadsan yahay wariyaheena maxamuud cali cabdulaahi gaabsha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xafiis madaxweyne u fidiyey boqol afartan iyo siddeed maxbuus madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo xoojinaya dadaalada ku aadan ka hortaga cudursidaha corona ayaa xafiis madaxweyne u fidiyey boqol afartan iyo siddeed maxbuus oo uu xukunaa dembiye fudud madaxweynaha ayaa soo saaray xeerka cafinta xukumanayaasha kadib warbixin ku saabsan xaaladda maxaabiista dalka oo uu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha guud ee qaranka garyaqaan sulaymaan maxamed maxamuud sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa faray taliska asluubta soomaaliyeed oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka inay dadaal mug weyn ah geliyaan badqabka caafimaad ee maxaabiista ku jira xabsiyada dalka si looga hortago halista caafimaad oo ay u nugul yihiin si waafaqsan qodobka sagaashanaad ee dastuurka kumeel gaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu madaxweynaha xukumanayaasha u fidiyey xafiis madaxweyne iyada oo la xaqiijinayo in dhammaantood aysan xukunayn kun faldembiyeedkus culus yahay xafiskan oo aan saameyn ku yeelan doonin xuquuqda madaniga ah waxaa fulin doona xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyada oo la raacayo awaamiirta ku xusan xeerkan faahfaahin ayaa ka soo baxay saduqeymo ka dhacay gobolka gobolada jubbooyinka faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxayaan duqeymo la sheegayo in ay xalay ka dhaceen degmooyin ka tirsan gobolada jubbada hoose iyo jubbada dhexe kuwaas oo lala eegtay xubno ka tirsan xarakada al-shabaab sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in diyaarado dagaal ay duqeyn la beegsadeen xarun al-shabaab ay ku leeyihiin degmada jamaame halkaas oo uu sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab oo xarintaasi ku sugnaa waxa uu sheegay sarkaalka in ilaa iyo lix gantaal ay diyaaradaha ku duqeeyeen degmada jamaame iyaga oo kaashanaya ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan gobolka jubbada hoose dhinaca kale diyaarado dagaal ayaa waxaa la sheegayaa in ay duqeymo labaad ka fuliyeen degmada bu-aale oo ah xarunta gobolka jubbada dhexe waxaana mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda uu sheegay in dagaal uu dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda iyo xarakada al-shabaab sidoo kale waxa uu sheegay in weerarkaasi lala beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana lagu diray sarkaal ka tirsanaa ciidanka al-shabaab si kastaba tiro dhowr jeer ah ayaa diyaarado dagaal oo laga leeyahay dalka maraykanka oo garab ka helaya ciidamada dowladda waxa ay duqeymo ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada jubbooyinka iyo shabeellada hoose iyaga oo sheegay in ay la beegsadeen xarumo ay leeyihiin xarakada al-shabaab qaadsi dhu malaysia loo soo gelin rabay degmada baardheere oo la gubay ciidanka dowladda soomaaliyeed ee jooga baraha koontaroolada ee laga soo galo degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa qabtay qaad si sharci darro ah loo soo gelin rabay magaaladaasi iyadoona ugu dambeyn aroortii hore ee saaka lagu gubay bartamaha magaaladaas saraakiisha ciidamada ururka afartan iyo sagaalaad guutada tobnaad qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga ayaa shacabka uga digay isticmaalka maandooriyahan iyo khatarta fidinta cudurka covid nineteen xidigle daa-uud hafow cali taliyaha amniga magaalada baardheere ee ciidamada xoogga dalka ayaa ka warbixiyey sida lagu soo qabtay qaadkan waxaana mar kale uu ku celiyey in ciddii lagu helaa qaad ay sidan oo kale uga hortegayaan lana ogolaanin in baardheere cudur lagu dhex iibiyo sida uu hadalka u dhigay dhowaan dowladda soomaaliya ayaa gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxa ay markaasi ku dhex gubtay jaad la sheegay in si qarsoodi ah looga keenay dalka etoobiya puntland ayaa shaacisay dad uusan saamayn doonin bandowga iyada oo xalay uu si rasmi ah uu guud ahaan puntland uga dhaqan galay bandowga ayaa maamulka puntland waxa uu shaaciyey dad uusan saamayn doonin bandowga puntland ayaa bandowga waxa ay uga hortegaysaa cudurka covid nneteen oo kiisas ka mid ah laga helay soomaaliya inkastoo deegaanada puntland aan laga helin cudurkaas taliyaha ciidamada booliska maamulka puntland genaraal muxudiin axmed muuse oo warbaahinta kula hadlay garoowe ayaa sheegay in bandowga ay soo rogeen uu ka dhaqan galay deegaanada puntland waxa uu sheegay in bandowga ay soo rogeen uusan saameyn doonin gawaarida sida badeecadaha iyo dawooyinka wariyeyaasha iyo mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka puntland ayaa ciidamo fara badan waxa ay dhigtay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka maamulkaas waxaana bandowga uu yahay mid habeen walba bilaabanaya lixda maqribnimo uuna ku egyahay shanta subaxnimo booliska ayaa gacanta ku dhigay maandooriye iyo weliba dadka ganacsanay ciidamada booliska magaalada cadaada ee gobolka galgaduud ayaa howlgal ay sameeyeen waxa ay kusoo qabqabteen maandooriyaha khamriga iyo weliba xashiishka iyo dad la sheegay inay ka ganacsanayeen howlgalkan ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha ciidamada booliska magaalada cadaado laba xidhigle cali maxamed xasan cali dheere waxaana uu sheegay inay gudaha degmada ka soo qabteen xashiish iyo weliba khamri fara badan iyo dad isticmaalayay kana ganacsanayey sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay in maanta ay khamrigaasi goob fagaaro ah ku burburin doonaan sidoo kalena ay gubi doonaan xashiishka ayna maxkamad geyn doonaan dadkii lagu soo qabtay iyaga oo ka ganacsanayey si kastaba maalmihii dambe ayaa ciidamada booliska magaalada cadaado waxa ay baadi goob ku hayeen dadka ganacsanayey waxyaabaha maanka dooriye kadib cabasho ay u gudbiyeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaaladaas in ka badan shan iyo toban qof ayaa ku dhimatay dagaal ka dhacay duleedka kismaayo ugu yaraan toddoba iyo toban qof ayaa ku dhimatay dagaal ka dhacay duleedka galbeed ee magaalada kismaayo sida uu b b c-da u sheegay aadan maxamuud ibraahim aadan koojaar oo ah taliyaha nabad sugidda jubbaland dagaalka ayaa u dhexeeyey maleeshiyo beeleedyo ku sugan halkaasi inkastoo oo ay odayaasha iyo culimada deegaanka ay wadaan dadaallo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka dagaalada u dhexeeya maleeshiya beeleedyada ee ka dhacay duleedka kismaayo ayaa soo noqnoqday dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaana horay ugu guulaysteen odayaasha dhowr heshiis oo dhinacyada ishaya la dhex dhigay balse akhirkii wada burburay dhegeysta halka warkaasi aad kala socoto waa reeriyooga warsan soomaaliya baydhabo oo aad kala socotaan mawjada f m ka dhereerkeedu yahay sideed sideed dhibic laba megahertis mawjadaha gaagaaban iyo aalada life streamkood guud ahaan ka dhegeysan kartaan caalamka tirada viruska corona ugu dhimatay maraykanka ayaa sare u sii kacaysa tirada caabuqa corona ugu dhimatay dalka maraykanka ayaa iminka aada sare ugu sii kacaysa tirada ayaa iminkaas ka sare martay ilaa iyo shan kun sida laga soo xigtay jaamacadda johns hopkins marsii horeysay ayaa jaamacaddu sheegtay in labaatan iyo afar saac ee ugu dambeysay caabuqa corona maraykanka ugu dhinteen sideed boqol sideetan iyo afar qof dadkii ugu dambeeyey ee caabuqani u dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa cunug jira lix toddobaad in ka badan laba boqol toban iyo lix kun ayaa guud ahaan maraykanka uu soo ritay cudurka waana tirada ugu badan ee dal laga soo sheego tirada maalinkii uu soo rito corona dalka maraykanka ayaa gaartay labaatan iyo shan kun saraakiisha caafimaadka maraykanka ayaa waxa ay saadaalinayaan in laba boqol iyo afartan kun oo qof ay cudurkan u dhiman karto dhegeysta war wixii dalkii dibadda inaga soo gaaray oad kala socotay reeriyooga warsan galabtan waa naga intaa warkeenna waxaa isku soo dubriday misna soo saartay shukri ismaaciil axmed shukri bidaan anigoo mukhtaar sheekh aadan dalmarahana waa idinla socotiinaya halka farsamadana inoo joogtay marya macalin inta warka warkiisa xigaynu dib ugu kulmi doono dhammaanteed waxaynu kaga tegaynaa sidaa iyo nabaadiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu